bismi illaahi araxmaan raxiim ilaahay waa mahadleh ilaaha sugan kale inagoo nabad qabna ilaaha nimcooyinka badanina siiyey nabadda caafimaadka barwaaqada iyo roobka nabadgeliyada iyo nimcooyinka badanee kale ilaahayna siiyey baa mahad leh ilaahay waxaanu ka baryeennaa isagaa awood leh inuu aafooyinka jira adduunka inagala mariyo ilaahay waxaanu ka baryeennaa inagu itaal ma haynee isagaa awood leh gacmahaynu u taagaynaa inuu ilaahay aafooyinka ka dhawa adduunkao dhan ka yaabiyey nahareer mariyo ilaaha itaal ma lehel aanu kaa baryayna maanta halkan qaranka madaxdiisa waxaa isugu timid qodobka ugu weyn waxa weeyi in laga hadlo sidii aynu soo kaashan lahayn inagoo mida uga badbaadi lahayn dadkeenna uga ilaalin lahayn intii suurtagala inaanu ka badbaadino xanuunkan adduunka ku faafay ee corona virus xanuunkaas oo cid waliba ka ka yaabiyey wax lagu lagu heshiiyo adduunka o dhan ba isku afkarsay in lagaga bixi karo keliya talo dawa male wax laga hortago male tallaal male caalamka o dhan wuxuu isku raacay inuu iswaaniyo waanada u kala qaato wixii dana isfahamsiiyo wixii kalena waynu raacin ee danteenna muhiimaddu waa arrinta xanuunka xanuunka corona virus oo baryahanba aada iyo aada looga deyrinayey waxaynu u samaynay guddi ka hortageed oo heer qaranah iyo guddiyaal heer degmo ah iyo dad badan oo is-abaabulay hadday yihiin ururada samafalka hadday yihiin ururada dhallinyarada culimada dhammaan waxaan uga mahadnaqaynaa halkan shacabka somalilan dhammaantood siday uga hortageen ugu dadaaleen laga hortago xanuunkaa ay u qaateen talooyinkii iyo waanooyinkii waxaan u mahadnaqaynaa culimada oo qayb weyn ka qaadatay in badanna laga sugaayo inay hawshaas sii kordhiyaan iyo dadaalkaa laga hortagaayo ganacsatada oo qayb weyn ka qaatay markii loo yeedhay hawshiina ku maqan waxaana sii farayaa ganacsatada inaynu u baahannahay diyaargarow xoog leh oo inaynu dhaqaale ku tala galno accountiga loo furo meel la dhigo haddii ay xaaladdu inagu sii adkaato inay hawshooda sii bilaabaan iyo shirarkoodii iyo hawsha ay wadeen waxaanu u mahadnaqaynaa bahda caafimaadka oo maanta xilka ugu weyni saaran yahay waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa dhakhaatiirtii da-da ahayd ama waaweyneed ee shaqooyinkeeda ka soo taargaroobay meelay joogaanba gobollada iyo dibadahaba oo dhammaantood waxna yimaadeen oo iminka iyagu hawsha wadaan rag badan oo ama jimcida quranaha siduu soo shaqayn jiray hugu ama dibadaha ka soo shaqeeyey oo gobol walba iyagu isxor saaray waxaan u mahadnaqayaa dadkii bartay caafimaadka oo dhammaantood isdiiwaan geliyey qof waliba halku joogo intii uu qaban karo uu diyaar yahay bahda caafimaadka waa mahadnaqayna bahda waxbarashada waa mahadnaqayaa ardaydii markay fasaxaan kama hadhin dhammaan jaamacadihii iyo iskuulladii waxay u sameeyeen duruus ka baxda idaacadaha iyo internetka aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa xilkaa iska saareen inay aqoontii ardaydu sii socoto waxaan aada ugu mahadnaqayaa warbaahinta tu dowlad iyo tu madax bannaanba waxay fuliyeen xilkii ahaa maanta aan midowno xooggeenna aan saaro sida looga hortagaayo cudurka adduunka o dhan ka baqay aada iyo aad baan ugu wada mahadnaqayaa waxaan idinka wada codsanayaa dhammaantiin in la sii kordhiyo hawsha waayo weli waynu wadanahay waa fayoonahay ilaahay waa inoo rooye laakiin baqaynahaya cudurka waa sii faafaya adduunka maalin walbaa soo kordhayaa waa waa hawlana dul taalla waxaan kaloon gaar ugu mahadnaqayaa dowladda imaaraadka carabta oo shalay diyaarad diyaaradaha caalamka ee waaweyn xamuulka ah oo qalab caafimaad inoo keentay ilusion lix iyo toddobaatan oo qaada ilaa iyo lixdan tan ta ciidamada iyo howlaha lagu gurmada ah shalay keenay maantana qaybtii labaad keenayana aada iyo aad baan ugu mahadnaqayaa berigii hore duufaantii lagu dhacdayna way inoo soo gurmadeen dadkoodii dowladooda ugu mahadnaqeen mahadnaqa kadib viruskan ama xanuunkan isu sheegi mayno in badan baa laga hadlay siduu waxay waxaan xoojinayaa keliya dhammaanteen waxaanu ka codsanaynaa inaynu fulino qodobada laga badbaadayo intaas waxaanu soo raacnay oanu doonanaa qof waliba inuu ka hadlo oo culimada ka hadasha sheekh waliba dhakhtar waliba dadkeennu suurtagal ma aha dadka aan aqoonta badan lahayn ama aan siday wayda waksan yihiin waxay ku hadlaan annagu muslim baa nahoo naguma dhaco annaga cadceeddaa naga celiso naguma dhaco waar waxaasi wax jira maaha xanuunkani gaal iyo muslim iyo yuhuudi iyo cid buu ku dhaca bini aadmigo dhan buu ku dhaca bini aadmiganu ka mid nahay weliba qolooyinka ugu taag darannahay dhinac walba xagga caafimaadka xagga dhaqaalaha markaa waa inaynu taxadir dheeraada qaadanaaye qofna waa inaanu taa dad kala dhicin kulaylka dhulka kulul iyo kuwa kale labadaba ku dhaca waa la soo tijaabiyey markaa waxa weeye dadka iyo inaan ku lugoynin oo inaan dadkeenna ku jabinin waxaan macquul ahayn diinteennuna kun iyo afar boqol oo sano ka hor ayuu iyo alle iyuu nebigu yihi alayh salaatu wasalaam meesha daacu ku dhaca haddii aad joogtana ha ka bixin haddii aanad jooginna ha gelin waa taa maanta adduunka isku raacay aqalkaaga ku eka ha ka soo bixin magaalada ha ka soo bixin ha tegin halka wax ka dhaceen oo dadkaaga galaafan markaa inagu dhibaatooyin kalaa dadkaan inoo dheer waxaanu nahay dad aan dhaqaalo badan haysan ma odhan karna dadka aqladan ku xidhayna waayo uma hayno dhaqaalo aynu ku masruufo dadkeena waa garab rararto inteenna badana boqolkiiba lixdan dadka magaalooyinka jooga aroortii bay ka lahaan iyo arsaaq iyo fataax waxay la soo noqdaan bay cunaan markaa suurtagal ma aha inaynu dhawo waanu xidhayna inagoon wax diyaarin laakiin waxaynu u baahan nahay wixii daruuriya in loo baxo qofku wixii daruuriya markuu baxana inuu is-ilaaliyo oo waxaa kala fogaansha iyo taabasha lagu kala qaado waxa weeye meeshii aad taabanayso inaad hubto in ama wax la mariye la mariye ay siin ama la maydhay haddii aanay suurta gelin is-ilaali ilahay baa wax ilaalinta la ilaan karaa iyo dadkana guryaha kala fogaanshaha dad masaakiinaynu nahay oon dhaqaalo lahayn oo guryaha shan shan iyo lix lix u seexda waxaa loo baahan yahay in intii la kala fudayn kara la iskala fudaydiyo mararka wax dhacaan dadka qaar baa laga yaabaa inay ama beere leeyihiin ama miyiga wax ku leeyihiin waa loo saari karaa dadka taagdarnay carruurta meel ammaana waa loo saari karaa caqliga ayna siina in la kala fudayn marka waxaan istaagayaa dhibaatada caafimaad iyo dhimashadu leeyahay maraykan iyo talyaani qof kastoo adduunka xanuunsada caafimaadka kow bay ka talyaanigu meesha loo diro italy cid walba way ka horreysay nin kastoo lacagla nin kastoo madaxa maantana iyagaa u liitay maraykan waa arkaysa ilaahay inaguma keena haddii wax yimaadaa sasi mayno didi mayno baanak noqon mayno dad ilaahay yaqaanaynu nahay iimaan baynu leenahay waynu ku sabranaa wixii ilaahay keeno laakiin talana waynu ku darnaa iyo adkaysa baanik hadhowto hadday hadday wax soo baxaan in la wada saso oo laisla xayaaca ma aha waa kusi talagelaynaa waxaanu soo jeedinaynaa in ummadu kii dhaqaalaha ee xoolihiisii maanta waa lala leeyahay sakaa loogu leeyahay sadaqaa loogu leeyahay dadkii baahan ninka taajirka taajirka dhexe kaa waxba hayn ka boqol shil haysta maanta waa inu diyaar garoobaa in la iscaawiyo qodobka kooda waa kaa iyo in la ismaqlo labadaa inaan maanta ku daarno xanuunka taasaan ku dhaafaya waxaan ku xigsiinayaa iyadoo adduunkuba qasa yahay oo dadkuba nafta la wada cararayo oo laleeyahay viruska meel walba maalmahan innaga waxaad moodaa inaan ugu soo dhex tuuray cid somalilan la cadowey ay soo tuurtay wada hadallo iyo wada hadlaa la gelaya iyo somaliland iyo soomaaliya wada hadlaaya iyo sidanaa la yeelaya in miidiyaha lagu soo daayey horta waxaan ii sheegay maanta adduunka shir ka socdaa ma jiro arrin la haleelayaana ma jirto kuwa igad iyo kuwa jaarkaa iyo soomaaliya iyo somaliland midna ma haleelayo maanta waa alla biyaa binafsi baa la taaganya see nafta loola badbaadaa see dadka loo badbaadiya waxaan doonaya inaan halkan ka caddeeyo oon ummadda somaliland iyo caalamka u sheego somaliland haddaanu nahay in la wada hadlo oo soomaaliya wada hadalkooda hore u furaa muddana aanu hirgelin in la wada hadlo oo danta aan isku haysaniyo waxa naga dhexeeya laga wada hadlo wada hadal lagu dhameeya horena waa u qaadanay haddana waa aaminsan haddii arrabaan wada waa mabdi'iya waa qodobka koobaad ma nihin qolo ka baqaysa fagaare gartayadu waa noo caddahay horena waynu u dhammaysannay qarankuna wuu isku ogyahay leexleexadna male distoorka somalilan wuxuu qorayaa somalilan markay cid wax la hadlayso ama alliance la gelayso ama wax ku darsanayso qodobka distoorka wuxuu leeyahay waa afti dadweyne madaxweyne ma goyn karo golaha guursu ma goyn karo golaha baarlamaanku ma goyn karo saddexdooda isu taga ma goyn karaan waa qodob distooriya yaalla nin dhaafi karaana ma jiro madaxweyne ajmaan jooga anigu ma dhaafi karo kii iga horreeyey ma dhaafi karo ka iga dambeeyey ma dhaafi karo marka arrinta somaliland wax la dhaqaajin kara ma aha ninka intaa siyaasad ka daga ku soo daaya miidiyaha waxbaan wada hadlaynaana isaga u taallaa annaga ma jirto dowlad igada ama caalamiya ama soomaaliya oo tidhi shir baynu qabsanaynaa ma qabsanaa arrintaa ma galnaa ma ka wada hadalnaa wakhtigan iminka ah shir la qabtay iyo ballan la qaatay iyo cid rasmiya iyo cidna la soo xidhiirto ma jiro warkaasi waa war suuq halkaasaan ku dhaafay waxaan rasmi aana dee ka jawaabayno waanu is horaysanay weliba labada gole iyo cidna wax ma rasmiya sumuuci waxaan xaguri kaga yimi war suuq u daa baalaha faraha badan iminka la dhegeysto ku daa marka se cid nala xidha cid kastaba haatee tidhaahdaa wada hadal diyaar mawtihi inaad soomaaliya wada hadashaan ha fagaaro kastaba caalami waa tageyna weliba waxaan doonaa fagaaro caalamiyo caalamka dowladaha waaweyn ee ururada joogaan in gartayda lagu dhegeystayo waxaanu ku doodayno gartayna dastuurkana ku qorantay hawl kaleba laga dooni maayo hadal badan ba la geli maa dastuurkan baa la hordhigay annagu ninka dastuurka jeerayana isaga u taala markaa taa wareerkeeda iyo hadalkeeda halkaa ku dhigan waxaa soo hadhay baryahan dambe bulshada dad badan baa ka hadlay arrintaa dad badan baa ka hadla odayaal baa ka hadlay madax dhaqameeda madax dhaqameedka waa odayaashii dhaqanka marka ninka la dhaha madax dhaqameed dee horta wuxuu mas-uul ka yahay reerkaa doortay qaranka isaguma imanadii laba madax dhaqameedka waa ixtiraameyna kaalin weyn bay inoo hayaan madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa koow inuu yahay nin allihiisa ka baqda nin afkiisa iyo addigiisaba laga nabad galo oo dhowra madaxdhaqameedka wax laga horaa nin xishooda nin aan balaado iyo fidmo wadin ee dadka wanaag iyo nabadayn iyo axsaan u dhexel madaxdhaqameedka waxaa lagu yaqaanaa oo xeer soomaaliya ah inkastoona qorayn haddana madax dhaqameed kasta ama caaqil ama suldaan ama ugaas dhaho dadkaa doortay markuu la hadlayo wax qabanayo waxa la dhaha suldaanku wuu guddoomiyaa ma gooyo ma garamo marka la soo dhammeeyo dadku waxay ku heshiiyaan ay u bataan ayuu guddoomiyaa lama arag suldaan iyo madax dhaqameed isagoo midiga ka garamaya oo bad walba ka jawaabaya oo diintii ka jawaabaya oo siyaasadda ka jawaabaya oo dhaqaalaha ka jawaabaya oo warbaahinta ka jawaabaya dee lama arag umana xil saaran madax dhaqameedka waxaanu ka sugaynaa oonu ku waananaa inay ku ekaadaan dhaqankii wanaagsanaa ee islaamka iyo dadka iyo dhaqankeena suban ahaa ee dadku ilaalin jiray inay ku ekaadaan hadduu ka baxo suldaanku dhaqankii wanaagsanaa wixii loo xisaabto uu bad kala galo wixii baddaa kaga soo noqda dee ha u diyaar garoobo man dakala maa laa yacni laqiya maa laa yardi bad aanad garin haddaad faraha la gasho wixii kaaga soo noqda hadiidi waa iga waana guud waxaan ku celinayaa warka laga deenaya dadka waaweyn oo wax laga dhegaysta ee magac lehina waa inuu ahaadaa war runa qof weyn oo fagaariya miidiyaha been ka sheega waa mir subxaan allah soomaalida waxay tawargini ah geed qof ka dhacday kaana intaasaan waxaan ugu dambaysiinayaa baryahan dambe waxaa iina taallay arrimihii doorashooyinka guddidii maxay ahayd commishanka doorashada horta doorasho warkeeda halkaasaa la dhigay caalamka oo dhanba caawa maraykankiiba halkaa dhigay qoladii baashayna guriga jirtay la ordi jirtay tika culus baa timi teenana waxaanaynu ka baxna mooye hadalkeed ma yaallo xooggeenu wuxuu ku jiraa maanta tan si looga bixi lahaa waxaa si a wixii sharciga jira in la dhameeyo waa dhowta laba golaa laba commission oo soo jeedaan labada xisbi ayuu golow soo celiyey maalintii horena waan ka hadlay waxaan ku yidhi golow waa madax bannaan yahay sharcigana iyagaa ilaaliya iyagaa nagu ilaaliya haddaanu xukuumadda nahay waxaanu si xaq u leenahay markay wax soo celiyaan wixii aanu aragno inay dan ku jirto inaanu kula noqono talo oo ladhaa halkaa ka egtayn mooyaane barda halkan kalena ka egno waanu tagnay labada shir guddoon arrintaa waanu la tegey labada shir guddoon waanu la tegey labada shir guddoon baanu ka wada hadalnay waxaanu isla afgarannay in marka golaha wakiiladu fasaxa ka soo noqdo aan ku soo celiyo labadii labadii ay soo celiyeen una waayo sheegno golaha dhammaantii markaa aanu u bandhigno oonu kala hadalno sababta ay u baahan tahay in la sii daayo maanta middi baynu doonaynaa khilaaf ma rabno khilaaf dheeroo laba sananu ka soo baxnay colaad baa ina haysa oo kan cadowga dusheena wuxuu dooran kaga hadlay inoo tashaanayeele soomaalilan sanaa laga yeelayaa sanaa laga yeelayaa xanuunkan ayna hayo midnama baahan markaa golahana abiil baan u samayn doonaa iyagoo xora waxay doonayaan inay sameeyaan in arrintaa mar labaad lagu noqdo oo labadaa ninna halka aanu ka joogno aanu ka eegin inay nagala eegaan iyadana waanu gudbin doonaa labada guddoomiye waa ka mahadsan yihiin marka shiru dhacmaado inay naga ogolaadeen markay soo noqdaan goleesha in lagu celiyo taasna meel wacan bayno marsaa ka soconnaa anugu intaasaan kusoo koobaya dhowrkaa qodob aad iyo aad baa u mahadsantihi